الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب صلاة الأwاabين dadka iyagu mudiiciinta ah ilaahay xaggiisa usoo laabma ee mudiicinta salaadoodu xiina tarmadu lfisaalu waa marka ay nirgaha yaryar kulaylkan dee ciiddu ay leedahay cadceed baa kulaata daraaddeed ay ku gubtaan cagahood iyo baabacooyinkood dee adigu akhfaaftoodan aan weli adkaan ay kulaylkaa dareemaan ay kuga gubtaan taas baa dadkaa fiicfiican ee ilaahay adeecayo salaadoodu ay tahay walba xadiidka tarjamadu waa xadiidka lafdigiisii un markaa xadiidkan ku arki doonaa وxadثna زhير بن حرب وبن نمyr qال xadثna إسmاعيل وهو بن عuلyة عن أيوب عن الqاسم الشhيباني أن زaيد بن أرقم رأى qوما يصلوna من الضحى xagga sanadka qاsimkan isagu cusub yahy waayo xadiidkan ubuu mslim ku leeya meel kale kuma laha horena umaynaan soo arag imakana waxa noo dambeeyaba mahay waa xadiidkan ayuunbaa mslim kaba wariyey kolley isaga labadiisa dariiq waana nin taabiciya xaafid ibnu xajarna wuxuu kaa cabiraa saduuqun yuqribu min athalitha ujeedadu waa taabiciintii dhexe waana nin saduuqa kolley maaha nin daabido xaafido oo de idqaan iyo ti hiqo laga cabiri jiray ah xaggii cadaalaha uga sugnaato oo waxyaalo kolkol qariiba uu la gooni noqdana laba yimaada adugu bal kolley xadiidkiisu marka la eega idiraab iyo waxyaalo ayaa laguba sheegaa muslimna xadiidkan keliya ayuun baabu kaba wariyey waa xadiidkan wuxuu ihi markaasin zayd ibnu arqam ama uu wariyey qaasimkan qaasim ibnu cawfna waa la yidhaahaaye ana zayd bna arqama zayd ibnu arqam baa ra'aa arkay qowman qowm buu arkay qowmkaasoo yusalluuna tukanaya min adduxaa ay fi duxaa oo wuxuu arkay kolley halkuu ku arkayna waxa weeye adigu u arkay dad buu arkay waqtigiisii rasuulka aniga inooga soo noqon doona isna dad saasa arkay waxay tukanayeen waqtigan barqadoo salaadii duxada ay tukanayeen salaad duxay tukanayeen faqaala wuxuu yihi amaa laqad calimuu amadu waa ti adaad istiftaaxun ahayd alaada la mid ahayd laqad calimuu waxay ogaadeen ay og yihiin weeye ana salaata salaadu waa salaadan dee sunnaha ee duxada ihi fii gayri haadihi saacati saacaddan imika ay tukanayaan gayrkeedoo waqti aan saacaddan ahayn afdalu inay kaba fadli badan tahay waqtigan oo la tukado kollay waqti horey tukanayeen ee waqtigii salaada duxadaba haba gaadho oo cadceedu ha soo baxdo hana kor noqotee laakiin waqtigan imika uu tilmaamayo xadiidka kuba sugan ayay ka horreysay markaasaa wuxuu yihi waxay og yihiinba salaadan oo la tukado waqtigan ama saacaddan waqti aan ahayn oo waqtigaa barqadun ah inay kaba fadli badantay iyadoo waqtigan la tukado wuxuu taa u yidhina waa tan oo ina rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi salaaة اlawaabiina alawaabuun waa jamcu awaabin waana almudiic ama ruuxan daacada usoo laabmayaba weeye kuwa iyagu dee noqodka badan daacada usoo naaqaya ama had iyo goor rabbigood adeeca ee adqiyada salaadoodu xiina waqtigii bay ahaatay tarmadu alfisaalu alfisaal waa jamcu fasiilin waana dee fisaal waa nirgihii weeye waqtigaa ay cagagubtaan ee adugu kulaylkan dee cadceedu dhulkiina waa dhul kululba markay cadceedu ku dhacdo ciidda ay kuba dhacdo iyaga akfaaftoodan weli aan adkaani ay dee markaa dareemaan kuleelkii ay kuba gubtaan markaa taas baa waxa weeye salaadan awaabiintu ama salaada duxada waqtigeeda ugu mudani ay tahay taas buu idhi alfisaal waan sheegnay tarmaduna kolley ficilku si inoogu yaalo waa calima yaclamu unbuu la wasan yahay macnaa waa ficila yafcalu ramida yarmadu ramadan ramadaana waxaa la yidhaahaaba ciidan markay cadceedda ku dhacdo ama quruda ha noqoto ama ciiddaasay kululaato ee ruuxu dee hadduu cagaagan yahay aanu cagtiiba kuga joojin karayn taas baa alramdaa la yidhaahaa xagga luqada carbeed macnuhuna waxa weeyaan un waa sidaan soo sheegn waa xiina yaxtariqu akfaafu lfisaal way yaryar yihiin weliba bacooyinkoodani may adkaan oo de markaas haddaba markay kulaylkaa dareemaan ayaa salaadan waktigeeda u mudan ee fadliga badan tay ay tahay oo taasna waxay inoo faa'iideyneysaa un horta waa waktigan salaada duxada la tukanaya haba galo marka ay cadceedu dee qadara rubxin waktigii karaahada uu baxo ilaa zawaal laga gaadhayo intaa haba joogto wakti hore haba gashe markay barqadu dheeraato cadceeddu ay dee yaanay zawaal la gaadhina laakiin cadceeddu ay aada u dheeraatee dee kulaylkeedii uu markaas la dareemo taas markaas bay mudan tahay oo waxaa fiican un dee waa waktiyada ama tobanadiyo taqriiban waktiyada adigu ayay u fiican salaadan in la tukado walo wakti ka horreysa baa ansaxayso waa xaggii fadiiladii un isagoo taasuu sheegay oo waktigan inay kaba fadli saacadan wakti aan ahayn oo la tukado wakti ka dambeeya inay kaba fadli badan tahay ayaa meeshii jirtuu lahaa maay ogyihin xadaثna زahيr بن xرb qال xadaثna yaحya بن سacيid عan هiشhام بن أbي cabdالlahi qال أنh qاl xadaثna الqاsim الشhaybaniي عan زayd بن arqma أنh qاal kharaجa rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa baxay maalin عalى أhli qubا reer quba ayuu ku soo baxay wlxal hm yusaluuna quba ayuu yimi rasuulka ilaahay reer quba oo masjidkoodii jooga ayaanu la soo kulmay iyagoo tukanaya فqال wuxuu yihi صلawaaت الlahi وaسلaamه عaليه صaلاaة الأwaabiina إdaa ramidaت الفisaalu manaa dadka awaabiintaa salaadoodu manaa waa waktiga mudan weeye waktiga fadliga leh waa waktigaas ay cadceedu kul markaa dheeraato ee dee kulaylkeedii xaraaradeedii dhulkaa kulul markaa ciiddii lagaba dareemo marka caynkaasa ayaa waktigaasaa fadli badan adigu bal markaa fadiilada waktigaasa noogaba sugan kolley salaad iyo duxada iyo waaba inoo horreyso malaa dee waaba yar ansabsanayd iyadoo halka axaadiis iyo duxada uu raaceen baabun ama salaatu leyli masna masna wاlwitru rakcat min aakhiri leyli balkana waa baab kale oo weli salaadii habeennimada habeenkan ku jirnaa ee intan salaat lawaabiin un baaba soo dhex gashay inay casharkii horeba salaada habeenkii buu inoogu tacalluqsanaya axaadiistii hore ee intani waa in ama xadiidkan waa xadiis keliya uune kolley saladee tadawuc ha wadaagsadeen oo sunno iyaguba haba ahaatee laakiin xaggii waktigii bay ku kala dunaayeen oo waxaad moodaa inuu yar lagu yar kala fasliyey uune laakiin axaadiistii way noo soconaysaa salaada habeennimo daba baabkani wuxuu u baabaysan yahay kolleyna intan tarjamada uu dhigtayna waa lafdiga xadiidka inoo soo socdee salaada habeenkii la tukanayo waana salaada tadawucah dee maaha salaadii cishaayo oo kale afarta ragcadood aan israacinayna looma jeedo waa salaadii tadawuca ahayd habeenka la tukanayay ama ruuxu intaanu seexan ha tukada ama ha u soo toosee laba laba ragcadood weeye laba laba ragcadood oo ujeeddadu markuu laba ragcadood tukadaba waxa fiican inuu salaadii ka baxu salaamo naqsado haddana laba ragcadood oo kale uu tukado walwitru witriguna ragcatun ragcad weeye min aakhiri leil isna waa ta u mudan habeenka bilowgiisana waa noqon karaa waati aynu xalayba soo aragnay caaisha inay lahayd rasuulka ilaahay habeenka dhammaantii waa witriye oo witrigiisa xagga hore iyo xagga dhexe iyo xagga dambeba waa dhacay laakiin witrigu isaguna waa ragcad min akhiri leil iyadna waa lafti xadiid bal axaadiisan markaa cibaaraadkan ku arki doonaa وxadثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عan ناaفع وcabdاللahi بن dinar عan بن cmra oo markaa ناaفiع iyo cabdاللahi بن dinar baa imaam malik xadiidka ka wada warinaya iyaguna iبن cmar bay ka wariyeeno أna rajula nin baa saأla weydiiyey rasuul الlahi صلى الlه عليه وasلم rasuulkii ilaahay can salaati leyli salaada habeenkii waa sida loo tukanayo weeye kayfiyadeedii sida jawaabtaba inoogu soo socota ayaa nin weydiiyey ninka magaciisii laynooma soo naqlin kolleyna aduu riwaayadka qaarkoodna nina caraabiya inuu ahaa laakiin alfaadana way inoo dambeeyaan faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salaatu leyli habeenka salaadiisu masnaa masnaa laba laba weeye waa laba laba ragcadood faidaa khashiya hadduu cabsado axadukum axadkiin asubxa waagi oo habeenkii buu tukanayaa salaad buu u kacay markaasaa wuxuu ka baqday waaguba inuu baryo waagii baa dhow uu waqtigii dee duluucufajri baa dhow sallaa wuxuu tukan ragcatan ragcad waaxidatan keliya ragcad keliya taasoo oo tuutiru witri uga yeelaysa lahu isaga maa qad sallaa wixii uu tukaday bay markaa ragcaddaa keliyii ay witri ugaba dhigi alxadiidku kolley alfaadiisu waa inala socon doonaan waxoogaa baa riwaayaadkiisa iyo duruqdiisu oo bal markaasaan arki doonaa xadiid kaleo ibnu cumar iyana waa soo dhe haddana iman doona mar dambu haddana duruqda xadiidkanuun isagay axaadiid kale u dhexeeyaan ayuu dib haddana ugu laami doonaa bal markaasoo waa baabku waa dee iskaba yar dheeraanaya duruqda markaynu egnay axaadiista ma badneen bal cibaarada ugu horeysa baan ku yar joogsanaynaye rasuulka ilaahay wuxuu ihi salaada habeenkii laba laba weeye oo macnaasa fiican ee fadliga badani markay salaad habeena tahay waa inuu ruuxu markuu laba ragcadood tukadaba uu salaamo naqsado ibnu cumar baaba la weydiiyey waanay inoo soo socotaa masa masa maxay ka dhigan tahay oo markaasaa muxuu kaba cabiray waxaad salaamo naqsan ee waxa weeyaan bacda kuli ragcatayni baad salaamantaa laba ragcadood marka tukataba inaad salaamo naqsato bal taas weeye markaa waxaynu soo aragno xalay casharkii inoogu sugnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaada habeennimo isagoo tukanaya inuu sagaal ragcadood israaciyey toddoba ragcadoodna inuu israaciyey xalataan soo aragno casharkan ka horreeyana waxaan kusoo aragno kaa kasii horreeyey rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo shafci ay kaba horreeyeen laba laba inuu shan ragcadood oo atixiyaadkana ka tii ugu dambeysay inuu fadhiistay inuu rasuulka ilaahay tukaday salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal markaa dee waana ka yidhi salaada habeenkii laba laba weeye markaa maxay tahay waan isku fasiranaynaaye waxay taasi tilmaamaysaa rasuulka ilaahay uu sameeyey inay bannaan tahay ruuxu laba ragcadood wax ka badan inuu israaciya way u bannaan tahay waanan soo ogaanay laakiin sida fadliga badan waana san uu imika xadiidkan uu kuba yidhi ruuxii saa'ilkee weydiinayana uu sheegay waa in laba ragcadood waanu la israacraacine laba laba la tukado oo dee fasrigaa gees ruuxii fadhiisigan iyo kabaxan iyo hadduu doono iska yar nasan karaa gees isagii baaba xaggii raaxadii iyo in nasashadiisii ama taagni dheero uu in badan taagnaado ama rakcad badan oo israacraaciyo tanaaba ugaba fudud gees kalena camal ziyaado salaamtan siyaadada iyo waxyaalahaasi way kuba sugan tahay bal markaa taas iyada waa inoogu sugan tahay xadiidkee bal saasaan odhanaynaayoo midna waa sida mudan ee fadliga badan midna waa sida banaan oo way banaantay intaa in ka badan in la israaciya iyada waa arrin kalea jirta oo ah salaatuleyli rasuulka ilaahay salaadii habeenkii buu yihi manduuqi waa taas mafhuumkii muxuu noqonba dee haddii salaada maalintu inay ka duwan tahay waana salaadihii faradkaa lagama hadlaya hadday tadawucto salaad maalineed la tukanayo ta habeenkaa tani fadli badantee iyadu inay kaba duwan tahay oo bal matalan ay noqonayso uun dee iyadii uu ruuxu laba ragcadood aanay iyada tan la odhanayo way mudantay way fadliga badantahay afarba siday bacdigood samaynayeen afar iyadii laba tukanayo walow aanay afar dee taxdiidkeed kuba sugnayne bal taasi haate mafhuumkee laakiin halkan sharaxo waxaa iguba sugan oona uu inoo soo noqonaya raximah llahu tacaala bukhaari iyo muslim bay sidani dhacday abu da-ud iyo tirmidi oo xadiidkan wariyey waliba wuxuu ka cabiray isnaad saxiixana kuba wariyey waxaa weeye salaatuleyli wanahaari masna masna salaada habeenkii iyo salaada maalintii waa laba laba ujeeddadu waxay abu da-ud iyo tirmidi ay siyaadiyeen xadiidkan ibnu cumarna lafdigan annahaar imaam nawina wuxuu leeyahy isnaadkeedu waa saxiix markaa dee taasi maalintuna kama duna weeye oo mafhuumka xadiidka uu inoo faa'iideynayan kaba qaadanaya lafdiga inoo yaala e waxa weeye mafhuumku markuu xujo noqdo horta dee kollay quyuud iyo shuruudana waa lahaaye waa haddii aan waxaan imika lagaba aamusay ee dee mafhuumka mukhaalafa aan meesha ugaba qaadanayno aan daliil gaari uguba iman xukunkiisa caddayntii markaasaaba dee mafhuumkii ay noqotaaye haddii daliil gaaro wax kala tilmaamaya uu yidhaah dee daliilkaas baaba la raacaya waa mid gees kaleba waaba dee la odhan karaa waa mafhuum laqab oo mafhuumu laqabna xujo maaha laakiin arrin baa jirta walow imaamku taaba yidhaaho bilisnaadi saxiixi kollay lafdigan annahaar culimadu kalaamkoodu waaba kuba badanyi in badanoo xufaaddii axaadiista kaawamida iyo ahmadooduna cibaaradan way cileeyaan oo tay ku cileeyaan waxa weeyaan raawi baa dee ruwaadii badnayd ee ibnu cumar xadiidka kaba wariyey salaatuleyli bay ku wariyeen raawi caliyul asdi la yidhaaho ayaa isaga riwaayadiisu tan ahayd oo markaa markaan eegno xaggii musطalaxa markii de ay shaad kaba hadlayeen oo ahaa ruuxu hadduu dadkii ka mudnaa ku khilaafo xadiidka riwaayadiisa riwaayadiisii in shaad lagaba dhigayo shuduudkuna markaa haddii dee shaadnima ay timaado meesha ama xadiidkii dee صaxiixa ahaa shardigiisa inayd shuduud kaba badbaado bal markaa taa waxay imanaysa in riwaayadiisanba shaad lagaba dhigo bal riwaayadiisu oo waayo rag kala duwan baa adigu cileeyo dee barhkood tan hauba qaateen ama haba xoogeeyeenba taas oo kalley kalaam waxoogaayana xaafid ibn xajar dee qolooyin kalena way leeyihin lakin xaafid ibn xajar meel fatxubaari markuu xadiidkan qabanayo taas kolley waxoogaa kalaam oo aimada hadalkoodii meeshu way jiraano bal arrinkan aimada laba saxiix yeelan dee mucaasiriintana albaniya haba saxiix yeelan lakin kolley kalaam baa lafdiga annahaar kuba sugan oo bacd alculamaa ay cilaynayaan oy kuba tirinayaan xufaadii asxaabtii ibnu cumar inaanay lafdiga sheegin oo lafdi ninkaa keligi uu laba gooni noqday ay tahaybe laakiin waxaan leenahay un kollay salaada habeenkii dee agar culamaana kollay may kala farqin walow qolooyin kala farqiya haba jireene sunnihii waxa u mudan iyadoo laba labadaa loo tukado xataa tii maalintiina haddii laakiin ruuxu uu doorto niyeeyo wax intaa ka badan waa leeyaho way u badnaan tahay ama xagga witrigiyo waxa kale way inoo dambeeyeen xadaثna abubakr بn abi shaybata cmr الnaqid wزhar بn xrbi qala زuhayr xadaثna sufyaan بn cuyaynata عan الzuhriyi عan salim عan abihi أnahu samca النabiya slى الlahu عalيه waslm yaqul xaalu ku qowlayo xa وxadثna محamed بن عabاdi wlfd lahu qala xadaثna sufyaan qala xadaثna cmr عan dausi عan بn cmr xa وxadaثna الزhriي عan salim عan abihi ana rajula xadiidku waa xadiidkii hore ibn cumar markii hore waxaan aragnay inuu cabdullaahi bni dinaar iyo naafi xadiidka ka wariyeen riwaayada malik imarkana dee duruq dhowra ama saddexa ayuu sheegay mar salim ibnu cabdillaahi oo inankiisa ka warinayo waa dariiqa zuri kolna dariiqa camr ibnu dinaar da-uus baaba kaba wariyey ibnu cumar dee riwaayada dambena laakiin waa salim una ujeedo dad kala duwan ba xadiidku waa xadiid duruq badan leh ibnu cumarna dadkii badnaaye laba kulmo wata aan riwaayada xataa ay kuma cileeyeen xufaadii asxaabtii ibnu cumar saadee naafic iyo salim iyo daus iyo marka cabdullahi ibnu dinaar iyo raggaa kala duwan ayaa iyagu ku gaabsaday uun salaatuleyli bay kuba gaabsadeen oo taasay barhkood dee shuduud uguba xambaareen riwaayada imaamnawowi xagg hoose inoogu saxiix yeelaye bal markaa muxuu yihi ana rajula sa'la الnabiya slى الlahu عalيه waslm can salaaةi الleyli faqaala matna matna baan salaada habeen waa laba laba faidaa khashita subxa haddaad ka baqato dee inta adoo salaadii tukanaya waagu inuu beriyo faawtir biragcatin ragcad witri markaa ku witriyo salaadaadii iyadaa ku witriye macnaa ragcad witriyo keliya tuko وxadaثnii xrmlة بn yaحya qaala xadaثnii cabdالlahi bn wahbi qaala akhbaranii cmr an bna shihaabin camrku waa camr bn markaas waxa wey ibn اlxaris weeye ee imaka camri baan soo haynay ka warinaya xadiidka markan dhaweydo dee sufyaan ibnu cuyeyne kaba wariyey oo da-us ka warinayey laakiin camrigan imaka ina wahaab kaba wariye zuhrina wax ka wariya dee marar badan baan soo aragno waa ninkii caalimkaa reer masr kolley dadkii dabaqadiisaana muddo dheer mudduu ka hor dhintaybo horu u dhintaybo raggii dabaqadiisa waa ka geeri horeeye camr bn xaaris la odhanaye weeye ana bna shihaabin xadaahu ana salima bna cabdillaahi bni cumara waxumayda bna cabdiraxmaan ibni cawfin xadaahu maantana nin kale ay noo soo biro isna xadiidkii warinayo waa xumayd ibn cabdiraxmaan ibni cawf salim markii horeba waa inoogu sugnaayeen labadaasa ibnu shihaab u wada warramay oo waxay ugu war uga warrameen can cabdillaahi bni cumar bni اlkhadaabi annahu qaala qaama rajulu nin baa istaagay oo kacay masjidkana waa la joogay rasuulka ilaahay mimbarkuu ku fadhiyay ama taagnaa faqaala wuxu uhi yaa rasuula اllahi rasuulka ilaahay ow kayfa salaatu leyli salaada habeenku waa sidee see loo tukanayaa qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salaatu leyli masna masna oo dee bal xataa haddaan salaatu leyla wanahaar lafdiga annahaar aan marxa weeyaan cilaynaba oon idhaahno nooc bal laba cileeyo ama shuduud lagu cileeyo salaatu leyl kolley mafhuumkuna mafhuum laqa buu noqon oo dee cinda alaktar xujo maaha gees kalena waxaa jirta su-aashii buu waafaqsan yahay oo dee su-aasha waxay ahayd kayfa salaatu leyli markaasay jawaabtu timi oo haddii uu dee imaka xukunku uba yimaado ama hadalku u yimaado si su-aasha waafaqsanayd taasna waxay yar fogeynaysaa inuu mafhuum yeesho oo laftigii markaa salaadii la weydiinayo unbuu kaba jawaabayo bal markaa dee kolle adnahaarna waxba imaka halkan meye way ka badantao iyada afar afar baa loo tukanaya waana la yidhaho bacd alculamaa way yidhaaheen kolley imaka halkan dee daliil iyo xujata mafhuumka ugama qaadanayno صلاة الليل مثنى مثنى فإdا kفت الصبح صبح hadaad ka baqtid فawtr بواحدة weli xadيiثka drqdiisu waa inoo socda socda وxadثnي أبوربيع الزهراني قال xadثnا حماd قال xadثnا أيوب وبudayل أيوب سkتiyاني iyo budayل iبن maysرة labadoodna waa isla dabqo waa صقاar طاaبعيn weeye waxay labadoodaas can cabdillaahi bni shaqiiqin ay ka wariyeen taabici kale oo cabdillaahi bni shaqiiq la yidhaha ka weynaa can cabdillaahi bni cumara ana rajula sa'ala nabiya sala allahu calayh wasalam waa xadiidkii un walxaal ana anugu ibni cumar baa leh beynahu dhexdiisa aan ahay wa beyna saa'ili anigoo aniyo tu ruuxii saa'ilka ahaa u dhaxeeya ayuu weydiiyey markaa dabaraad yasa dhacday oo inuu saa'ilku ibni cumarba ahaa waatanoo ibni cumar ma ahayna waa nin kale rasuulka ilaahayna aad buu ugu dhawaayo ninkan saa'ilka ah iyo rasuulka ilaahay meel u dhaxaysuu joogay markaa ibnu cumar faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi kayfa salaatu leyli faqaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh matna matna faidaa khashita subxa fasalli ragcatan ragcad tuko wajcal yeel aakhira salaatika salaadaada waxaa u dambeeyay aakhirkeeda witran tiradaa dhiman iyo witr kaba yeel uma sa'alahu ibnu cumar baa le rasuulka ilaahay waxa weydiiyey rajulu nin calaa ra'si alxawli waa markii waktigaa sanad laga joogo oo sanad dambe dhexeedii macnaa maalintii ninkaa hore weydiinaya markay sanadi kasoo wareegtay ayaa uu weydiiyey walxaal ana anigu bidalika almakani min rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam ana halkii u jooga rasuulka ilaahay mimbarkay ahayd sa xadiidka duruqdiisa inooguma timi ibnu cumarna kamuu dheerayn ninkiina waa ka yar durugsanaayo oo ibnu cumar markaa ninka saa'ilka iyo rasuulka ilaahay buu dhexeeyey anaa halkii berigii hore kal hore ay su-aashu kaba dhacday ama saa'ilkii markii uu su-aasha weydiinaya aan taagnaa aan taagnahay ayuu baaba nin weydiiyey rasuulka ilaahay arrinkii unbuu weydiiyey ah kayfa salaatu leyli markaa ibnu cumar wuxuu yidhi falaa adri ma garanayo huwa dalika rajul ninkan su-aasha soo celiyey markaa dee sano dabadeed rasuulka ilaahay su-aashaa weydiiyey inuu ninkii un ahaa aw rajulun aakharu ama nin kale inuu ahaa ma garanaye laakiin rasuulka ilaahay muxuu ugu jawaabay faqaala lahu mila dalik salaatu leyli masna masna haddaad subax kaba baqatana ragcaddaa witrigaa tuko bal xadiidka duruqdu way noo socon doontaa arrintaa hore dee fadliga aan ku xambaarnay inaan laazim kaba dhigina waa ta aan soo sheegnay waxaa kaloo xadiidka inooguba sugan ah inuu sunno u yahay witriga in lagaba dhigo aakhira salaati leil oo witri haddaad dee markaa salaadii habeennimo aad tukanayso inaad witri u dambaysisood kuba khatimto taas in lagaba dhigo waxaana soo aragnoon dee casharadii inoo horreeyey kuba aragnay iyadoo caaisha inoo soo naqlisay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intuu witrigii tukaday inuu laba ragcadood isagoo fadhiyo tukaday taa waxaan idhi waa libayaan iljawaas waana wax marar rasuulka ilaahay ka dhacay oo dee kooban ama mar kaba dhacay ee muxuu yahay sunuhu salaada habeenkii in lagu khatimo witri laguma khatimo taas baa iyada xadiidka iyada inooguma sugan arrin baa iman karta oo meesha hadday dhacdo ruuxu inuu witrigiisiisa inoo dambeeyaba ruuxa islama toosaysid waxaa u habboon inuu dee iska tukado intaanu seexan witrigii wuu tukaday wuu dhammaystay habeenkii u baabu qeybtiisii dambe kacay salaad inuu tukaduu doonay witrigiina waa kaa horreysiistay dee waana kan rasuulka ilah yihi wajcal aakhira salaatika witran maxaa xaaladiisu noqon waxaa horta jirto kollay halkan laba qowloo dee selafku ay wada lahaayeen baa jirta midi waa ka dee kollay ay culimadna ay uga badan yihiin oo ruuxu wuxuu ku kaaftoomayaa inuu shafci tukado ujeeddadu witrigii laa witraana fii leylatin baa rasuulka ilaahay xadiid ku yidhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa xadiid xasana laba witri habeen lama wada tukado marka taasoo kale hadday dhacdo salaadii laba laba ragcadood ha isaga tukado ama dee hadduu kaba badinaya laakiin shafci ha ahaato witrigiisna kii hore uu noqon salaadan dambuu tukanayaana shafcigaasun bay noqon haddii dee isagoon ku talagelinay waxay ahayd marka hore inuu dambaysiistay ay taasi kuba dhacdo waxaana jira waana say dee kolley culimada intooda badan qowlkoodu uu yahay witrigii horena lama burinayo laakiin way jiraan bacda salaf ibnu cumar iyabaaba kaba mid aha qowlka cidda lagaba soo naqliyeen iyagoo in witrigii horeu burinaya siuu ku burinaya waa inuu ragcad keliyo markaa uu kaco ragcad keliyo farda-a uu la yimaado tan iyo tiiba isbuuxinaya waana hadda laba ragcadood oo kala fogba weeye taa iyo taasi may isbuuxiyeen marka dambe intuu shafcigii iyo wixii uu doonayay tukado ayuu witrigiisii horeyne waa kaa buriyey eh uu tukanaya markaa salaadiisii uu ku khatimaya witri bal taas bacda salaf waana waxay sameeyeen kolley ibnu cumar iyana waaba taas lagaba soo naqliyey waxaana xadiidku dee isaga sanadkiisa daciif ku sugan yaho saciid ibn musayib baa warinayo waa mursal si wuxuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka markaa dee irsaalkan daraaddeed baan leenaha waa daciifa uu weydiiyey abubakr inuu yihi maxaad yeeshaayo uu bal matalan markaasi sheegay inuu dee habeenkii dee isagu salaadiisii hore witrigiisa iska tukado intaanu seexan dabadeed hadduu kacana shafcigaa iskaba tukado cumarna uu sheegtay inuu habeenka de akhirkiisa uu tukado midna uu yihi si fadliga badnayd buu qaatay midna xasmi iyo ixtiyaadku siduu kuba sugnaa shafcina waa sheegay laakiin balkaa imaka si gaara uma xujaysanayno bal markaa kollay taa ishkaalka ku yar imanaya waxa weeyaan ragcad keliyo witriya waa salaad bay noqonaysaa gaar oo dee waa kan rasuulka ilaahay tukaday inana faray salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa sax way jidaysan tahay ragcaddu kol haddaanay witri ahayn ragcad keliya ruuxu salaad miyuu ka dhigan karaa oo dee maalan maya tahay waa haddii la yidhaaha dee ragcad keliya oo mujarada ruuxu waa salaado waa iska tukan karaa iyadoonay witir ahayn marka hadalkaasi waa imanaya isku buuxin iyo burin oo kale laakiin haddii la yidhaha hataa ragcad keliyo dee in laba ragcadood iyo un mooyaan wax ka badan mooye kol haddaanay witri ahayn ragcad keliyi mashruucba maaha oo gaara loo tukado farda ah keliya la tukado markaa dee waxay iman baa la isla doonaya isu burin oo kale iyo ragcaddii oo laba yidhaaha tani mashruuc maahe bal waxaan leenahay taasna xagga naqdigana waa qowl bacda salaf lagaba soo naqliyo siday u burinayaanna waa habkaa aan sheegnay xadiidkuna waxaa inoogu sugan salaada akhirkeedii in witri loo dambaysiiyo arrin kaloo muhimina xadiidka way inoogu sugan tahay dee alfaadiisa o dhan faidaa khashita subxa faidaa kifta subxa nacam faidaa khashiya axadukum subxa iyo alfaadaha inoo dambeeyo waxay taasna inoo faa'iideyneysaa waktigan witrigu inuu baxayo kol hadduu waagu beriyo ina rasuulka ilahi baa le subxi haddaad ka baqatid ragcaddii witrigaa aad silaa waagii baa beryaya ragcaddii witrigaa tuko markaa sababta loo tukanayaana witrigi dee yaanu waktigiisi ka bixin witrigu inuu baxayo bay bal markaa taasi waana taa aan horeba usoo sheegnay way jiraan oo dee culimada qaarkood ilaa subaxa gaadhsiiye khaasatan hadday dhaafto kasoo qaado isagoo witrigiisii makunbaabu aadaankunbaabu kuma kacay isagoo witrigiisii tukan wuxuu doonay bal markaa witrigiisii inuu tukado intaan salaadii la aqiimin way yidhaheen waa wakti daruure yidhaaheeno ruuxaa dee waaba iska macduuro taas kuwa ka dambaysiiyeena way jiraanba oo kale xagga marka la eego witriga ma la qalayn karaa oo hadduu ku dhaafay ma la qalayn karaa dee xalayta waxaan soo aragnay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadday salaadiisii habeenku dhaafaan labiyo toban ragcadood inuu tukan jiray taasna markaa waxay tahay ag witrigii muu qadayn oo witri ma tukan ee waa salaad malaa halkii kale iyo fadligeedii u yeelato inuu tukado labiyo toban ragcadood oo markaa wiktigii inaan la qadaynayn kolley rasuulka ilaahina isagoo witri qadeeyey taas kama hayno oo kale laakiin xadiid baa jira abi daawudiyo ay wariyeen oo taas oo kale o man nasiya witra ama naama can witra aw nasiya falyusali idaa dakarahu kolle xadiidkana sanadkiisu waa inoo sugan yahayba oo walow aan dee qaa'iltaasi bacd alculamaa ay leeyihin ama intaa subaxa ka dambaysa waa la qadayno ama habeenka dambe la qadayno ama maalintii waa la qadayn karaa aqwaalo way jirtaa culimade bal xadiidku waxaabu keenayaa in dee haddii witriga kuba dhaafi la qadaynayo walow ficilkii rasuulka uu ahaa dee tiradaa buuxday inuu tukanayay bal umuuraha kale inoo socdaana xadiidka intiisa kale inoogaba iman وحدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبدير وعمران بن حدير عن عبد الله بن الشقيق عن ابن عمر وحديث هرؤون كل بدأ دروب كلا يرك لا ينقص كرني أيوب يا بدير بن ميسر هرين وسهيني أن كلا صدحات با ما تحمد وكود وريو وعمران بن حدير سلم ونثقة ثقة وهي نكن عمران بن حدير ليلة ragganna kolley waa isla da ama dee waa isku wakti bay ahayn ayub iyo budayle laakiin tu kaga yar duwan yahay waxa weeyaan ayub iyo budaylba waxay soo gaadheen ama ay arkeen saxaabadii qaarkood oo saasaa dee taabiciintii ay u noqdeen ama taabiciinta kuwii ugu yaryaraa ama isagu umay sugnaanin cidta saxaabadii ka mida inuu arkay walow iyaga la wakti ahaa la wakti ahaayo markaasaa dee kolley atbaacu taabiciintii uu isagu noqonaya xagga da'da laakiin raggan wax saasa kama yareen عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حاء وحدثنا محمد بن عبيد بن الغبري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير بن الخريت كان وننك الوثقاء أيوب بن طبقة سيو تابعي الصغنى عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم من بويدية حديث كنا مصر نقني وكي لكن نحن شيخ كعبري فذكرا لبدود وحي الشيقين bimilihi xadiidkaa hore wax laba mid ah walaysa fii xadiiimaa xadiidkoodana kuma sugnaa uma sa'alahu rajulu calىa ra'si اlxawli wamaa bacdu intaasi kumay sugnayn damiirkan fadakara iyo fii xadiiimaa tasniyadihi wuxuu u laabmayaa eeg markii hore dariiqan inoogu dambeeyey aburabiic الzahraani baa xamaad ibnu zayd kaba wariyey xamaad baa markaa ayuub iyo budayl kaba wariyey imakana xamaadun baa kuba sugan laakiin sheekh muslim baa isbedelay oo abu kamil ayaa meeshii muslim xadiidkan uu kaba warinaya kaasaa xamaad kaba warinaya haddana dariiqa ku xigee xaal u dhaxayso moxamed ibnu cubayd alqubari baa sheekha muslima marka fadakaraa labada uu sheegaya halka ugu horeysay bay maanta inoo noqonaysaayo waa abu kamil aljaxdari iyo moxamed ibnu cubayd alqubari oo labadaba sheekhada muslim ahaa ayaa waxay sheegeen xadiidkan markay wariyeen ee xamaad kaba wariyeen bimili waa bimili xadiisi abirabiic zahrani riwaayadii abirabiic zahrani aan soo aragnin xamaad kaba warinayay wax laba mid ah oo ah masna masna faida khashiita subxa fasalli ragcata wajcal aakhira salaatika witran intaas weeye laakiin maxaa ula dheeraaya markaa aburabiic oo labadoodani aanay sheegin walaysa fi xadiisima abu kamil can xamaad iyo محamed iبn cubayd can xamaad xadiiskooda kumuu sugnayn intan ah uma sa'alahu rajul calىa ra'si اxawliyo inta ka dambaysa taas waxaa la dheer aburabiic الzahrani baa la dheer labadan kale isku xerta ahaayeen sheeka keliya xadiidka ay ka wada wariyeen lakiin xadiidkii marfuuca ahaa iyada taas way wadaagsadeen oo dee weliba waa isku lafdi ee intan ah nin baa haddana sanadii markii sanad laga joogo weydiiyey ayaa riwaayada aburabiic un bay kuwa sugan tahay marka dakra halka damiirka tasniyada waa labadaa nin aan idin sheegay وxadaثna haruن بن macruفi وsurayj بn yuنuسa وabu kuraybi جamيعا عan iبn abi زaئdةa qala haruن xadaثna بn abi زaئdةa qala aخbaranii cاaصm الأحwل عan cabdاللahi بn شhقيq عan iبn cmر cabdالlahi بn شhقيq imika o inoogu sugnaa waa xadiid kale oo kii su-aasha aan ahayn lakiin iبn cmar xadiidkii inuu cabdالlahi بn شhقيqna kaba wariyey أن النabiy slى الlaهu عalيه وasلم qاala baadiru subxa bilwitri waa baadiru bilwitri weeye witriga la degdega oo bisubxi subaxa kala degdega weeyaan oo intaanu waagu idinku beriyeen salaadiinii witriga ay tukada weeye oo baadiru la degdego waxaa lala degdegayaa subaxa maaha waa bilwitri witriga la degdega maxaa lagala degdegayaa asubxa subaxa waaga berigiisa kala degdega witrigo witrigiini intaan waagu beryin tukada waana taa xadiidka horeba inoogu sugnayd وxadثna qتaybة بن سعيid qال xadثna lays xا وxadثna بن mرمح qال أخbarna lays عن ناaفعna أن بن cمر qاaل man صلىa ruuxa tukada adeg waa mوqوف eg waa kalaam iبn cmar ku taagan walow dee rasuulka ilaahay inoo soo naqlin doona inuusan yeeli jiru markaa marfuuع noqonayo man صلىa ruuxa tukada min الlayl ay fi leyl weeye waa habeenka dhexdiis oo habeenkii buu salاad tukanaya falyajcal ha yeelo aakhira salaatihi salaadiisa aakhirkeeda witran witri ha kaba yeelo oo ah salaadiisa aakhirkeeda ragcad witriya ama witri ha kaba dhigo muxuu taas u daliishaday faina rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay ayaa kaana wuxuu ahaa yaamuru bidalika arrinkaas rasuulki ilaahay waa amri jiray oo wuxuu amri jiray in salaada habeenkii witri lagu khatimo waana taa dee aynu sooba aragnay xadiidka aynu imika kuba soo aragnay kuwana aynoo dambeeyaanba aan sooba aragnay taas buu yeeli jiray idinku saahaba yeela ruuxii tukanaya وxadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu usamata xa وxadaثna بn numayr qala xadaثna abi xa وxadaثani زahيr بn xarbin وبn اmusanى qala xadaثna yaحya wa yaحya الqadan kulhm can cubaydاllaahi kulhmna waxa waaye waa yaxyahan inoogu da inoo dambe ee de u dambeeyey iyo cabdاللahi بن نmayrka inankiisu mحamed iبn cabdالlahi kaba wariyey iyo abusama xamed iبn usama saddexdoodaa weeye dhammaantood can cubaydالlahi can naafic can iبn cmara xadiidka waxay ka wariyeen cubaydالlahi can naafic can iبn cmar can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم qaala anahu qaala inuu yihi waana arrinkii uu xadiidka laftigii hore ku lahaa faina rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm kaana ya'muru bidalika ayaaba laftigii ahayd kaa laftigii noomu soo naqlin waa kan laftigii ijcaluu yeela aakhira salaatikum salaadiina waxa u dambeeya bileyla habeenkii ama aakhirkeed witran witr kaba dhiga marka dee hadduu ragcad keliya oo gaara sadee lafaadaba inooguma dambayso kaba dhiga saddexa witri buu yeelay haddii bal waa kaa rasuulka ilaahay suu yeelay shantii uu israaciyey ama saddexdii uu israaciyo oo kale iyo iyadana waa witriguuna bal witri u dambaysiya salaadiina waxa weeyaan aakhirkeed habeenkii wy وxadثna hاrun بن cabdاللahi qال xadثna xajاaج بن محamdi qaal xajاaج iبn محamed الأcwr almisisi ba wuxuu yihi qaala بن jurayj waana ti aan lahayn qaaluu isagoo isticmaala ina jurayj ba wuxuu yihi أخbaranii نaafiع أna بna cmra kana yaqul ina cmar wuxuu aha mid yidhaahaa man صalىa min الleyl falyجcal akhira صalaaتi witrا qabla الصبح صbaxa horti waayo kadalika kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm yaamuru saasaa rasuulka ilaahay saxaabada uu amri jiray ee haddaba ruuxa salaad tukanaya habeenkii tukanaya witri ha u dambaysiiyo waliba intaanu waagu beryina witrigiisii ha tukado weli axaadiisu way noo socotaa xadaثna shaybaan بn faruq qaala xadaثna cabdاlwariثi can abi الطayaaxi qaala xadaثani abu mijlati laaxiq بn xumayd can ibni cmara qaala anahu qaal wuxuu hi ina cmar axaadiisu waa ibn cumar walow dee axaadiis kala duwanna ay tahay qaala rasuul llahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi alwitru witrigu ragcatun ragcad weeye min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa ahaatay dee hadduu qadimana way u noqonaysaaye waana waktiga mudan weeye fadliga badane waa ragcad habeenka aakhirkiisa la tukanayo taas baa witrigu yahay marka ama sharci ha ka horeeyo ama yaanu kaba horeynba وxadثna محamed بن مثنى وبن بشhاr qال بن مثنى xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة عن qتاadة عن أbي مجلز qاl wuxuu hi أbو مجلز سمعت بن cمر يحadث عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاal الwitr witrgu ragcat ragcad weeye min akhir الleyl habeenka akhirkiisa ada qeyd maahna akhir الleyl inay noqoto waa taan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh soo aragnay habeenka dhammaantii inuu witriyey waana ti aynu soo aragnay صaxaabo qaarkood inuu u dardaarmayba ama uu faray inaanay dee waxa weeye aanay seexan ilaa ay witrigooda tukadaan aanay seexan oo dee kolley habeen gelin horgiisa waktigaa horena waabay seexanayeen bal markaa kolley axaadiisyadu waa inoo daahire waxaa halkan iyada inoogu sugan ruuxu inay dee ansaxayso inuu ama dee obatan ragcad keliya ama ragcad gaara oo keliya oo gooniya inuu tukado oo witri ahaan uu u tukadaa taas iyadu waa mid waxaa jirto kolley dee xanafiyada qowlkoodaa jiro iyagoo ragcad keliya witrigu inuu saddex noqdo un mooyaane aan ragcad keliya aana kuba tegina laakiin axaadiisa kala duwan ayaa taa inoo caddaynaysa haddaba ragcaddaa keliya uu shaksigu tukanayo ma inuu sharci ka horeeyo miyay dee ma waa say dee xanafiyadu leeyihin ma wax laazimay noqonaysaa mise iyadoon sharci ka horeynba waa la tukan karaa laftigaa horeynu soo aragnay ahaa ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran wuxuu keenayaa salaad baa la tukanayay salaadiyo ha loo dambaysiiyo witri ha loo dambaysiiyo sharci inuu ka horeynayo taas baabay markaa laftigu keenaysa iyagu arrintooda xataa hadduu sharci ka horeeya ragcad gaara lama tukanayo leyin oo dee saddexdaas oo kolley la israacinayo o la waslinayo se iyagu qaban ayaabay noqonaysaa bay leeyihin bal laftigani taasuu keenaya laakiin waxaan leenahay uun sida mudan sharci kolley inuu ka horeeya waabay fiican tahayba laakiin ruuxu iyadoon sharciyaba ka horeyn ragcad keliya oo adigu uu tukaday habeenkii witr way u noqonaysaa saxaabo kala duwanna de bukhaari iyo keyrkoodba ay kaba wariyeenna sida cثmaan bn cafan oo ragcad keliya lakiin qur-aanku habeenkaa kuba dhameeyey salaadiisii kaba dhigay taas mucaawiya صaxiixa bukhaari bay kuba sugnay ragcad keliya intuu tukaday dadka qaarkood intay kuba qoonsadeen ay ibnu cabaas u tegeen oo umamka ay kuba yidhaaheen saasuu sameeyo de arrintiisii wax sawaaba ama sunni kala dhigay oo taas kuwo kalena way jiraan lakin de waxaaba taasi waa afcaal صaxaabe rasuulka ilaahay baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh waxay noogaba sugan isagoo yihi alwitru xaqun faman axaba ama faman shaءa an yutira biثalaaثin falyafcal وman axaba an yutira bhamsin falyafcal وman axaba an yutira biwaxidaةi falyafcal oo markaa xataa haddaan shafciba kaba horeyn oo u cishaayiga dabade ama wakti keliya ragcad keliya witr way unoqonaysaa ee lakin dee kolley shafcigaas kaba horeeya waa tii mudnaydba oo taas arrintan kale ah laftigan inagu soo yar noqnoqday min akhir leilna waa istixbaabn waa waktiga mudan oo de axaadiisteedii baa inoo dambeeye maaha inay laazim tahay witrigu inuu waktigaasuu noqonaya maaha weli axaadiista way noo socotaa وxadثnي زهير بن حرب قال xdثnا عبدالصمد قال xdثnا همام قال xdثnا قتاadة عن أبي مجلس قال سألت بن عباس waa xadيiث markaa iبن عabاs waxaan weydiiyey عن الwitr witrigaan weydiiyey bal witrigii mala cadadkiisiiyo taasuu doonaya wktigii faqاala wuxuu yihi سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم waxaan مqلay رasuulka ilah يqul xaalu ku qowlayo رagcaة witrigu waa ragcad min akhir الleyl habeenka akhirkiisa ah waa xadiidka ibn cumar buu la mid yahay wasaaltu ibnu cumara ina cumarna waa weydiiyo labada saxaabi waa wada weydiiyey faqaala wuxuu yihi isaguna samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yaqulu ragcatn witrigu waa ragcad min akhir الleyl habeenka akhirkiisa oo dee ujeedadu shafcigii hore haddayn ragcaddani jirin dee salaatuleyl ha lama yidhaaho witri lama odhanayo lakiin ragcaddan sidaan laftigii kusoo maray tuutiru lahum aqadsalla intii horena witrigii bay u wada raacin oo witr waa lagu wada idlaaqayaa dee witrigu waa adigu tan ragcaddan weeye ama inta kale adigu aan isku buuxin un baa witriga noqonayse waxadaثana abu quraybin wahaarun ibn cabdillaahi qaala xadaثana abu usamata can ilwalid ibni kasiiri qaala xadaثanii cubaydullahi bn cabdillaahi bni cumara ana bna cumara waa inankii uu dhalay weeye kolleyna bal xadiid ibnu cabaas iyo dee ibnu cumar ba ay wada lahaayeen oo ragcatu min akhir leil iyo xadiid ibnu cumaroo kaba horeeyo isaguna abumijriso dee su-aashan dambu ibnu cumar weydiiyey waa xadiidkeeni alwitr ragcatu min akhir leil iyo ijcalu akhira salaatikum bilail witran iyo baadiru subxa bilwitr intuba axaadiid ibnu cumar haba noqoto ibnu cabaas waxa la wadaagsadee xadiidkii hore ahaa salaatuleyl masa masa ibnu cumar warinayay may ahayna waa axaadiid kale oo dee ibnu cumar haba wariyeen lakin axaadiid kale ah duruqdii xadiidka hore waan soo maray iyadoo imaka taasi jirta imaka halka uu xadib inoogu soo noqday xadiidkaa hore salaatuleyl masa masa duruqdiisii barhkood oo dee nooc malaa yar tartiibeed baa odhan kari laaba duruqdaasi inay ka horeyso markaa hore duruqdiis raacaan bay hayde waa xadiidkii hore marka hore baabku inoogu soo bilaabmay duruqdiisii qaar kamida iyadoo haddee axaadiid kale oo ka duwan aynu soo aragnay makay ku kala dhex jiraan duruqdii muxuu yihi markaa ana bna cumara xadaahum ana rajula nin baa naadaa dhawaaqay rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi buu u dhawaaqay walxaal waa fi lmasjidi rasuulka ilahi masjidku kusugnaa ninku waaba ninkaasoo waa dhawaaqay ama acraabi abuha faqaala wuxu uhi ya rasuul اllahi kayfa utiru salaata leyli seebaan u witrayaa salaada habeenkii faqaala rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam man salaa ruuxa tukada habeenkii falyusalli ha tukado masa masa laba laba ragcadood ha tukado fain axasa hadduu dareemo ama kaba baqdo oo dee an yusbaxa wuu filanaya waa dhawaaday waktiga an yusbaxa inuu waa beristo waagu u beryo waaga berigiisna waa duluuc lfajri sajada sajdatan markaasaa wuxuu sujuudayaa tukanayaa sujuud buu sujuudaya maha sujuud keliya waa min tacbir اjus ragcaddii baa loogaba jeeda hore in usoo maray iyadoo sajada ragcad lagaba cabire ragcad buu tukan faawtarat lahu waxay witri ugaba yeeli maa sallaa wixii uu tukadee shafci ahaa taas baa witri uu ku khatimo ugaba dhigaysa qaala abu quraybin cubaydullahi bn cabdillaahi walam yaqul ibni cumar waa ixtiyaadkii muslim iyo soo alfaada sheekhada u ilaalinayay laba sheekh buu leeyay waa abu qurayb iyo waxa weeye moxamed ibn lcalaa iyo haarun ibnu cabdillaahi xadiidkana waxay ka dariiqun bay ku wada wariyeen laakiin midkood riwaayadiisa muxuu yihi xadaثnii cubaydالlahi bn cabdالlahi bn cumara waliid ba ama isaga abu qurayb waa haarunkaasi abu qurayb muxuu yihi xadaثnii cubaydالlahi bn cabdالlahi de waana ina cumare lakin wuxuu leeyahy lafdigaa ibn cumaro awowgii ah muu sii raacin xadaثna khlf bn hishaami وabu kamili qaala xadaثna xamaad bn زaydi can anas bn siriina mxamed bn siriin iyo bay walaal ahaayeen qaala wuxu uhi anas bn siriin saaltu bnu cumara ina cumar baan weydiiyey oo qultu waxaan idhi ara'ayta bal waxaad iiga warantaa alragcatayni labada ragcadoodii qabla salaati alghadaati salaada subax horteed ah waa sunnihii dee fajrigii aynu sooba maray awdiilu ma dheeraynayaa fiihima alqira'ata fiihima waa labada ragcadood alqira'ata labada ragcadood ee sunnaha subaxa markan tukanayo miyaan dheereeyaa oo ma dheeraynayaa qira'ada markaas qaala wuxuu yihi markaa ibnu cumar kaana rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yusallii mid tukada min alleyli habeenkii masna masa laba laba ragcadood wayutiru biragcatin ragcad buu ku utirayaag hadda sunaha subaxuu weydiiyey qira'adiisa wuxuu ka yeelayo laakiin waa faa'iide ziyaado ugu daro waa u soo waday qaala wuxuu yihi marka waxaa odhanaya anas ibnu sirin qultu waxaan idhi hadalkiibu ku gooyo inii lastu can hada asaluka anigu kuma weydiinayo salaada habeenkii iyo witrigeeda kuma weydiinayo waxaan ku weydiiyey labada ragcadood ee subaxa qira'adoodaan ku weydiiyey qaala markaa ibnu cumar ba wuxu uhi inaka adigu la dakm nin buura baata ama dak hadda wuxuu uga jeedaa asamiin fi lqalb yakunu qaliil alfahmi bay leeyihiin oo wuxuu nisbaynayaa bay leeyihiin waa xagga balaado iyo fahmlaan oo hadalkii oon u dhamayn buu ku gooyey isagii hadalkii oon u dhamayn ayuu kuba gooyey oo dee waana kan inay isaga wuu soo waday un ina faa'iide ziyaadun bay ahayd laakiin isagoo muu suginba waa kala degdegay taa kumaan weydiinayno waa xaggaas buu leeyahay no sa dee xaaladaas ama sifadaasna inta badan waa ruux dee bay leeyihin yakunu qaliil alfahmi markaasa muxuu yihi wa alaa tadacunii miyaana didayneyn itaa weeyo meel astaqriu laka aan ku aqriyo on kuu sheego alxadiida xadiidkii oo dee sidiisii ah isagoo dhan aan ku wada sheegay miyaana didayneyn maxaad u degdegaysaa waa kan kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yusalii min aleyli masna masna wayutiru biragcatin intii uu soo watu ku gooyna ta weeye wayusalii waanu tukanayay rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عalayh ragcatayni laba ragcadood qabla اlghadaati salaadan subax horteed buu tukanayay kaana aadaana markaa waxaabaad moodeysay aadaanka aadaankani waa alaqaama oo bayna kuli aadaaneyni salaatba waa tii xadiidkiiba kuba yimi aadaan iqaamadana de inay waa dhawaaqii aadaankuba waa ku sugan waan dhawaaqii dheeraan baan kuba sugan waa alfaadie aadaankuna bimacna aliclaam weeyo iyaduba iclaam dadkii xaadiriinta salaadii in loo kacayaa kuba sugane aadaankan uu sheegaya waa iqaamadiibu ugaba jeeda haddaba waxaadad moodeysay iqaamadu biudunayhi labadiisa dhagood inay ku sugantao ruux maqlayo inuu yahay macnuhu waa maxay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh labada ragcadood marka uu tukanayo aad buu ugu degdegi jiro wuu fudaydin jiray waxaana fudaydintaasi ay ahayd ama israaciisaasi ruux maqlayaba salaada aqaybitaankeedii oo isla yaanay salaada ku dhaafin ama qaybiyaanay kuba dhaafin oo u degdegaya siduu u tukado ama u fudaydiyo ama ugu degdego ayuu ugu degdegayay oo markaa jawaabtii su-aashiisu halkan ay noqonaysaa oo macnuhu waxa weeyaan ruux dee iqaamadii maqlay oo isla salaadii yaanay wax ku dhaafin dee waabu fudaydiyaa sunnihiisii oo wuu fudaydinayay oo markaa isaguna ina wuxuu yihi ma dheereeyaaye mee rasuulka ilaahay uu fudaydin jiray weeye muu dheereyn jirin arrintiisu taas baaba haydo waxaabad moodeysay si wax iqaamada ruuxu maqlay inuu yahay ama iqaamadiiba ay dhegihiisa kuba sugan tahay ta oo qadarkii qira'aduu doonayey halkan bay jawaabtiisu tahay qaala khalafun khalaf ibnu hishaam baa wuxuu yihi ara'ayta aragcatayni qabla alghadaati walam yadkur salaati anaa waa cinaayadiisuuna khalaf ibnu hishaam iyo abukamil aljaxdari ayaa xadiidka muslim ka wada maqlay iyaguna xamaad ibnu zaydun bay ka wada warinayaan su-aashiina maxay ahayd ibnu cumar la weydiiyey anas weydiiyey ara'ayta aragcatayni qabla salaati alghadaati markaa wuxuu intan dambe inoogu sheegay lafdigan asalaad qabla salaati alghadaati inuu yahay lafdigii abukamil ama isagu khalaf riwaa lafdigiisi muxuu ahaa qabla alghadaati oo lafdigaa salaad baan u sheegin dee macnuhuna waa mid keliya un laakiin waa dee had iyo goor farqintii alfaada shuyuukhdiisa uu kala farqinayo kol kol xaraf yar oo basiid oo wax uu bedelayaana jirin buu dee si u ilaaliyo si uu shaqadiisii ugaba maqlay buu sheeku uu laba imanayo waa arrinta miisada kitaabkiisi midna qabla salaati alghadaati buu ihi midna qabla alghadaati buu ihi xadiisku waa midka keliya وxdثna بن المصنى وبن بشhاaر قال xdثna محمد بن جعفر قال xdثna شعبة عن أنس بن سيrين qaala wuxuu yihi anas ibnu sirin saaltu ibnu cumara bimili waa xadiidkii hore wazaada wuxuu halkan ku siyaadiyey waa riwaayada shucbe wayutiru biragcatin wuxuu ku witirayay rasuulkii ilaahay ragcad min aakhiri leil ina markii hore wayutiru biragcatin ubaa inoo taale ragcad habeenka aakhirkiisa ka mid ah habeenka aakhirkiisa ayuu ragcad tukanayey ee shafxi ka horeeyo wa fiihi lafdigan dambe ee shucba uu anas kaba wariyey markii hore anas waxaa ka warinaya sidaan soo aragnay xamaad ibnu sayde ee shucba anas lafdigan uu ka wariyey waxaa kaloo ku sugnaa faqaala ibnu cumar baa wuxuu yihi bah bah inaka la dakmu markii horeba inaka la dakmu waa inooguba sugnayde laakiin riwaayadan dambe maxaa labadan kelimo oo de waa ismu ficli oo bimacnaa mahmah bay la mid taho waa zajrin hadalku uu de isagii hadlay iyo uu kaba gooyey buu ka sajrinaya u leeyahy ka joogso ama kaba aamus ayuu yihi bah bah kolkol bah bahna macnaa bakim bay u timaadaayo de waa kelimo tafkiim lamri iyo tacdiimkii looba isticmaalo halkaasee waa bimacnaa mah bay tahay waana ismu ficiluna waa zajrin iyo joojin uu ka joojinayo hadalkiisan uu kuba gooyey iyo su-aashan xdثna محمد بن المثنى qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة qال سمعت عقبة بن حرayث qال سمعت بن عمر يحdث أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال صلاaة الليل mثنى mثنى فإdا رأyت hadaad aragtid أن الصبح صبح يdrikuka inuu kusoo gaadhayo waagu uu beryayo markaa iska khatib saلaada joojiyo fautri بواaحidة mid ragcad keliya ku witri faqiila libni cumar waa tan aan lahayn isagaa inoo fasirayba masna masnaaye wuxuu yihi ibni cumar baa lagu yidhi ma masnaa masnaa maxay ka dhigan tahay masnaa masnaa maxaa looga jeeda halkan laba labada qaala markaa ibni cumar wuxuu yihi waa raawigii xadiidka oo dee isagaa dadka kale uga ka og kana yaqaano macnihiisiye an tusallima inaad salaamo naqsato fii kulli ragcatayni laba ragcadood oo kasta ma hadda intaad atexiyaadsata aad kacdo ee inaad laba ragcadood marka tukataba aad ka baxdo haddana laba ragcadood oo kale aad tukato taasba weeye salaada habeenkii xad uu yeelayna ma jirto uu leeyahy intaa ha dhaafinin ee dee waa ruuxii tukanaya intaa waa tukan karaa hadduu dee qiraa'adii koobayana rakuucdii iyo sujuuddii waa badin karaayo waa ziyaadin karaa muhimkuna waa hadduu istaaho waagii waa ka beryaya ama yaan waaguba beryin uu isidhaaho salaadii uu joojinayo u seexanayo ama iska goynayo markaa ragcaduu tiriha u dambaysiiyo xdثna abubكر بن أbي شhaybة qال xdثna عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن معmر عن yaحيى بن أbي kaثيr عن أbي نضرة عن أbي سعيidi dadkana waa dad ayna in badan soo aragne أن النبya صلى الله عليه وسلم qاaل awtiruu witriya qabla an tusbixuu waana axaadiista inoo faa'ideynaysa ee intaanu waagu beryin in waqtigiisu joogo kol haddii duluuc fajri la gaadho waqtigii witrigu waa baxay awtiruu qabla an tusbixuu witriya intaydaan waagu aydaan waa berisanay waagu aanu idiin beryin وxdثnي اسحاq بن maنصوr qال أخبرnي عubayd اللhi عن شhaybاn عن yaحyى qال أنه qاal أخبرnي أbو نضرة الcawaqي waana reer loo نisbeeye cawq waa badn min cabdالqays أن أbا سعيidi أخبرهم أنهم sألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الwتr abا سعيد الkdrي weeye xadيidkii maanta صxaabigu rasuulku wuxuu sheegay oo u waramay inay weydiiyeen waa isaga iyo dad kale waa صxaabadii markaas witriga faqaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamuh عalayh awtiruu qabla subxi subax hortii witriya bal waa kolley waktigiisa umuurihii waan soo wada aragno kolley dee waaban ku yar joog joogsana baabun nama man khaafa ruuxa cabsada anlaa yaquuma min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa waa taa aynu soo aragnay waa min aakhiri leyli iyo qabla an tusbixuuye waktigii mudnaa waa waktigaa fadliga badnaaye laakiin ruuxa ka baqanayay inaanu kicin habeenka aakhirkiisa lyutir awalow intaanu seexan witrigiisii ha tukado xadaثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadaثna xفs وأbو معaaوiyaةa عan الأعمشh عan أbي سفyاn عan jaaبiri qال أنه qاal qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم man khaafa ruuxa cabsada ee ka cabsada anlaa yaquuma min آkhir leyl habeenka aakhirkiisa inaanu kicin falyutir awalow e waa kolley dadka ama maalintii o dhan shaqaynaya iskaba daalanaya salaad subaxun ma ukacaya ama soo seenan soo jeedayo muddo adigu ayaa dee ka baqanaya inuu toosi waayo ama wax toosiyaana aanu jirin habeenka intaanu seexan habeenka bilowgiisa ama waa waktigaa uu seexanayo maha macnuu dee markaaba cishaayi raaci waa iska dimdhigan karaa markaa uu doono inuu seexdo ayaaba witriyayahay aw habeenka bilowgiisa macnaa intaanu seexan un falyutir awalahu waman damica ruuxa isagu rajaynaya weeye damcaya adigu filanaya ee wax kastaaba waa dhici karaan oo wayla tegi kartaa laakiin ama isaga caadadiisa inuu tooso wax toosiyaaba jira adigu wuxuu rajaynayaa an yaquuma akhirahu habeenka gelinkiisa dambe inuu kaco falyutir akhira lil salaadiisa dibigta habeennimo ee witrigu kaga mid yao habeenka aakhirkiisa witrigiisa ha tukado waayo faina salaata aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa salaada la tukado ayaa mashhuudatun waa mid la xaadirayo malaa'igtii baa xaadiraysaba waa waqtigaasna dee waxa weeyaan kolley ducadiya say noo soo socotay casharada dambe inoogu beemaysa nusuulkuna uu jiray ilaahigaas subxaana wa tacaala bal markaa waqtigaas weeye ilaahay odhanaya man yastakfirunii faakfira lah man yadcuunii faujiiba lah bal taas bal waktigaa haw dib dhigto waktigaasi wakti la xaadirayo weeyaan oo dee malaa'igta ee xaadiraysaba yashadaha malaa'ikat raxma bal markaa waxaa adigu xadiidku kolley waa umuuro tafsiil aynu hore usoo marnun baaba imakaaskan noogu cad saxaaba uu kula dardaarmay rasuulka ilaahay inay dee hurdo ku seexdaan iyagoo witrigoodii tukaday baynu soo aragnay waana kanoo rasuulka ilaahay ficilkiisiina markii dambe u badlay ee ugu dambeyn wuxuu ku dambeeyey in aan soo aragnay iyo arrinkan ah habeenka aakhirkiisa tafsiilkan baa markaa la gelinaya umuurahaas oo dhan hadduu isagu ka baqanayo inaan utoosina witrigiisa iska qadimto bal hadduu kaco uu silaa salaad tukana shafcigiisaas iyo waxba looma diidayo inuu tukado haddii laakiin uu isfilanayo inuu aakhirkiisa kaco salaada habeenka aakhirka leyl ayuun baaba fadli badan wa qaala abu mucaawiyata maxduuratin halkan mashhuudatun bedelkeeda abu mucaawiya moxamed ibnu khazim acmashna xafs ibnu kiyaas bay kaba wariyeen waana dee min abat innaasi fi axadiis acmash abu mucaawiya nin dhalana waa maxduuratun waa mid la xaadirayo waa tira macnownin waxadaثanii سلamة بن شhريب qaala xadaثana الxaسن بن عayan qaala xadaثana معqل wahuwa بن cubayd الlahi عan abi الزubayr عan jaabirin qaala anahu qaal samictu النabiya slى الlaه عalayه وaslama yaqulu ayukm kinii khaafa ka cabsada an laa yaquuma min akhir leyl habeenka akhirkiisa inaan ukicin falyutir witrigiisa markaa ha witriyo timal yarqud marka witrigiisa dhamaysa iska seexdo waman wasiqa ruuxa ku kalsoon bi qiyaamin kicin mina laylaaya habeenka uu kacayo waa habeen gelinkiisa dambe haw kaadisto falyutir min aakhiri aakhirkiisa ha witriyo faina qira'ata aakhiri leyl qira'ada habeenka aakhirkiisa la aqriayo dee salaad baa ina lagu tukanayo waa qira'aduna waaba arkaanteedii mudnayd iyo waxyaalihii uguba fadliga badnaa san soo dambaysaba maxduuratun waa mid la xaadirayo oo malaa'igtii raxmada iyo taas baa xaadiraysa wadalika afdalu waaba arrin yes waa mashhuudo waa waxa keenaya tafdiil aakhira leyl arrin kalena rasuulka ilahi wuxu uhi waaba fadli kaasaaba fadliga badan bal markaa waxa weeye tafsiilkaasun ba wixii axaadiidae umuurahan kuba soo aroor oo dhan aada gelinaysaaba bab baabun afdal salaati dul qunuuti ada kani baabun bal iskaba gooyo salaada waxa ugu fadli badan tayaar dheer xadiidka laftigiisii weeye xadaثna cabd بن xumaydi qaal akbarana abu caasimi qaal akbarana بn jurayji qaal akbaranii abu zubayr can jaabiri qaal anahu qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam afdal الsalaati salaad waxa ugu fadliga badani dululqunuuti waa qiyaam iyo taagni dherarkeed taas baa u fadli badan oo halkan qunuudku kolley macaani waxoogaya ayuuba yimaadaa barhkood tobaneeye ay gaadhsiiyeen ee culimmada qaarkoodna ay nadmiyeenba kolley saxaaf ibnu xajar iyo ay nadmiyeen laakiin halkan maxay tahay alqunuut huna alqiyaam weye waa taagnida la taagnaado taasoo culimaduna sunawowi wuxuu leeyahy halkan intaa lagu fasiro oon macaanida kale lagu fasirin way isku waafaqsan yihin fima calimtu buu leeyahy waa wuxuu leeyahy way iga qarsoomi karaan intan ka warhayo halkan culimadu way isku waafaqsan yihin markaa muxuu yahay salaadu dee kolley sida xadiidkuba yimi ibnu xibaan iyo uu saxiix yeelay asalaatu khayru mawduucun acmaashii badanigeed waa tii ugu fadliga badnayd waa khayrkaas mawduuca horta salaadu waaba khayr iyo taasba in rabbi buu shaksigu hor joogsanaya la munaajoonaya laakiin markaan qaybaheeda eegno salaadii taagnida oo lagu dheer markaa adigu isagoo in badan taagnaaday dee ruuxuna iskama taagnaanayo qur-aan baa la aqriyaya qur-aan oo kalaamka ilaah baa markaa la aqriyaya ayaa ka fadli badan iyadoo inta qiraa'adii la yareeyo sujuud iyo rukuucdii la badiyo taasba weeyaan oo salaada waxaa u fadli badan dulul qunuut oo waa qiyaam dherarkeed oo qiyaamkii oo la dheereeyo waxaa lagu dheeraynayaana iyado de inay maxalkaasi meel dikri maaha intuu ruuxu taagan yahay hadduu sujuudayo ama rukuucayo waa dikri iyo duca ayay meeshii imanaysaa ictidaalkuna dikri un buu lahaa bal dee waynu soo maro sujuudda iyo rukuucda qur'aan laguma aqriyayo waa laynagaba nahiyey taagnidan waa waktigii qur'aanka laga aqriyayay haddaba iyadoo taa la dheereeyo markaa dee ay noqoto ruuxu in badan oo qur'aana uu aqriyo ayaa ka fadli badan rukuuc iyo sujuud badan kollay masalada horena abwaabu sifati salaada waan kuba soo maray waxadaثana abubakr bn abi shaybata w abu quraybin qaala xadaثana abu mucaawiyata qaala xadaثana alacmashu can abi sufyaan can jaabirin qaala anahu qaal abi sufyaankana dee horena waan usoo maray jaabir waa ninkan kaba wariyo mar dhoweyna abu zubayr baan hayno isna jaabir kaba wariya kan talxat ibnu naafic baa la yidhah abu zubayrna moxamed ibnu muslim أنه قال سئل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أي الصلاaةi أفضل صلاaد مaxaa u fadli badan qال dul الqنuuت bu i qال أبو بكر حdثنا أبو معaaويةa عن الأعمش waa lfdigan dambe xadثna أبو معaaويةa imika waa waa أبو بكri iyo أبو qرayb waa xadثna أبو معaaويةa xadثna الأعمش baa lfdiyahay oo waa abu mucaawiye lafmay abu bakr ibn abi shaybe lafdigiisa macnuu waxa ma abu mucaawiye dabadeed can baa taale can ilacmash iyo xadaana ama abu qurayb isaga lafdigiisa xadaana abu mucaawiyata xadaana alacmash waa ujeedadu waa xadaana iyo can ayay labada sheekh ku kala dunaayeen welibana maha sheekoodi waa sheekha sheekiisa baab fi leyli saacat mustajaab fiiha ducaa habeenka waxaa ku sugan saacad ducada la aqbalayo oo maalmaha markaynu eegno dee jumcada ayay maalintaa jumcaday saacadi ku sugan tahay wixii ilaahay la weydiisto ilaahay uu aqbalo ciddii weydiisatay ruuxii waafaqa bal saacaddaasna dee kitaabuljumuca waa inoo dambeeyaa waktiga la filayo ama waktiga lagaba dayayo waa inoo dambeysaa kitaabkay ku iman doontaa haddii a la yidhaah laakiin habeenkii taasi hadday maalintii ma maalinta jumcaha unba matalan saacaddu ay kuba sugnayd iyada habeenkii waa habeen kastaba markaa waxaa habeen kasta ku sugan saacad ruuxii waafaqa isagoo ilaahay baryaya oo taa ilaahay waafajiyo wixii ilaahay u weydiistay ilaahay uu aqbalayo ducada laba aqbalo waana kan xadiidkeedii waxadaثna cثmaan ibn abi shaybata qaala xadaثna jariir can ilacmash can abi sufyaan can jaabirin qaala anahu qaal samictu الnabiya slى اllahu عalayh waslm rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo ina fi leyli habeenka waxa ku sugan la saacatan saacad laa yuwaafiquha aanu waafaqahayn rajulu nin muslimun haweeneydna waa lamidun waa mihaalowne waa shaksi muslima kaasoo yas'al llahi ilaahay weydiisanaya khayra khayr min amri dunya wاlaakhirati adduunye amarkeed iyo aakhira amarkeed adigu wax dee aan dembi ahayn buu ilaahay weydiisan ama adduunye waxani ha noqdo shaygaas ama aakhiraba umuurteeda ha noqdee khayr aakhiro ama khayr addunyo ilaa oo uu waafaqo shaksi muslimi oo dee saacaddaas uu la kulmo isagoo ilaahay baryaya acdaahu iyaahu ilaahay khayrkaa uu weydiistay ee kaa adduun ama ka aakhiro uu siinaya wadalika kula leylatin habeenna ma aha oo saa maalintii jumcada kuma koobnay ee habeen kastana weeyo ee ay tahay ruuxu bal habeenkii an yatacaruda linafaxaatillah waa naxariista ilaah iyo nafaxaadkiisaasoo bal ducada aanu ka qaafil noqon badsado waba intaasoo uu waafaqo taasba weeye saacaddaasi waxadaثanii salamat bnu shabiibin qaala xadaثana alxasan bnu acyan qaala xadaثana macqilun can abi zubayri can jaabirin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala ina min aleyli habeenka waxaa kaba mida saacatan saacad laa yuwaafiquhaa cabdu muslimu aanu waafaqayn adoon muslima oo yas'al اllaha khayra ilaahay weydiisanaya khayr ilaa ou la kulmo waafaqo adoon muslim oo dee ilaahay khayr weydiisan acdaahu iyaahu ilaahay subxaanaه watacaala waa siinayaayo dee bal masalan waa xasi iyo boorin in baryada la badiyo habeenkii laynagu boorinayo waana dee saacaadkiina iminka saacaddii lama xadidin balbaabkan ka dambeeya wakti mudan oo habeenka awqaadiisa kamida uu inoo dambeeyaayo kolley de xadiidku waa baab iska ya waxoogaa axaadiisa yeelan doona cashir halkaas wallah subxana watacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma sidna walaa tanqusna watrib